alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ballanqaadyo badan baan u soo joogay oo xisbiga kulmiye madaxweynuhu isagoo ku hadlayoo guddoomiyihiisii ah oo fulay ciddii doonta ha ka dhega adeegto ciddii asraarka ku fiicani ha ka asraarsanto ciddii dafiraadda ku fiicani ha dafirto laakiin tanu mid la dafiri karo maaha waa ballanqaadkii ugu weynaa oo xisbiga magaca xisbiga uu ku qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin waxaan leenahay risaaladatan waxaan farriin u dirayaa dadka u dhashay degaanka oo somalilan oo guud ahaana iyo gaar ahaan reer sanaag reer sanaag wax badan baa ciil qabteen waddada tanu dad badan bay la hadhay waddadaa dheraran oo aan laga gayoon karin alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin in ilaahay dadka qaar ku soo hadeeyo oo waxalla wixii sanaag u dhashay ay qorshaha dambe oo soo bixi doona oo la soo saari doono dawladda ka soo bixi doona inay dhagaha u furaan qalbigana u furaan una diyaargaroobaan siday uga qaadan lahaayeen tallaabada ugu xoog badan bacdamaa ay gaar ahaan gobolka ku magacaaban yihiin waxaan kale oo u baaqayaa ummadda reer somalilan u dhalatay meelay joogaanba tanu tii loo kala hadhi jiray ma aha waa tii laynagu yiqiinnay waa waa waxyaabihii aynu ku guulaysannay waa ficilkii laynagu yiqiinnay waxaa maanta loo baahan yahay jidkaa weyn oo carab iyo muslimba la hor dhigay oo qolo walba markay lacagtii aragtay ka fajaxday oo dib u fadhiisatay inaynu innagu hore u soo fadhiisanno inaynu jeebka gacanta gelinno inaynu waxalla waxaynu awood leenahay aynaan waddadaa kala hadhin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu